gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka axmed xuseen elmi ayaa magaalada muqdisho ka daafuray shir looga hadlayay sidii loo garab istaagi lahaa barakacyaasha qaxootiga iyo dadka dalka dib ugu soo laabtay shirkan oo socon doona muddo laba maalin ah ayaa waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya xubno ka socday hay-adaha dowladda dhexe ka taageera arrimaha gargaarka bini-aadinimo iyo madax ka socotay shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ku yaala dalka axmed xuseen cilmi gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirka run ahaantii waan ku farxsanahay inaan maanta daafuro cambala declaration oo ay soo qabanqaabiyeen dowladda federaalk soomaaliya iyo orgolgobeedka igad waxaan rajaynayaa dadka meesha iskugu yimaaday inay wax kasoo saari doonaan kulan wadatashiga ah arrin dhexgal ah oo dalka soomaaliyeed iyo barakaco ah ay soo dhaweeyeen dhammaan waxaan leeyahay ilaahay micnaha dhammaanteen iska keenay kheyrhana waafajiyo dadka masaakiintaane waxa kheyr qaba ila meesha kasoo saaro waana qaar ka mid a mas-uuliyiinta ka qeyb galay shirkan ayaa dhankooda ka hadlay caqabadaha haysta qaxootiga barakacayaasha iyo dadka dalka dib ugu soo laabtay
ay barakacsan yihiin dadkeena waa in ka badan two third oo our population waa national crisis aada iyo aada weyn macnaha national security-geena khatar ku ah si walba iyo nolosheena marka la fiiriyo dadka soomaaliyeed marka arrimaha waxaad moodaa inaanay xanuun iyo damqasho badan aanay lagu haynin iyo dareen
igad ee soomaaliya qeyb ka tahay sideedda waddan ee soomaaliya qeybta ka tahay meeshaasaa waxaa ka dhasha marka in la sameeyo sectors kala duwan si caqabadahaas qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha ah loo jaanaj gareeyo waxna looga qabto caqabadihi waxaa loo kala saara dhowr qeybood ee educationka ugu horeyso waxaa la sameeyey cambala declaration on education oo jabuuti lagu saxeexay waxaa la sameeyey cambala waxaa la sameeyey mombasa health declaration oo lagu sameeyey mombasa oo healthiga ah waxaa la sameeyey cambala jobs livelihoods and self reliance oo cambala lagu sameeyey twenty nineteenki sanad kadib markii la sameeyey global compact on migration cahdiga guud ee dunida oo laga hadlaya qaxootiga si wax looga qaban karaa marka waxaan aaminsanahay maanta muhiimad goonihay noo leedahay in la tashigeena qof walba uusan ka xishoon shirkan ayaa door muhiima ka qaadan doono sidii barakacayaasha qaxootiga iyo dadka dalka dib ugu soo laabtay u heli lahaayeen garab istaag